ila ka tirsan kuwa amniga ayaa u sheegay v o a in qaraxuu ahaa miina la dhigay wadada dhankeeda oo lala eegtay taliyaha saldhigga degmada kaaraan gaashaanla salaad caraale xilli uu maraya qaybo ka mid a degmadaasi qarax ayaa ka dhacay waddo kala qaybisa degmooyinka hilwaa iyo kaaraan waxaana lala eegtay taliyaha saldhigga gaari kuwa dagaalku watay waxaana dhaawac soo gaaray saddex ka tirsan ciidanka booliiska kuwaasoo lagula tacaalayo goobaha caafimaad ee ku yaala muqdisho ila ka tirsan kuwa amniga iyo dadka deegaanka ayaa u sheegay v o a in waxyeella aysan soo gaarin taliyaha saldhigga degmada kaaraan gaashaanla salaad caraale oo isagu ahaa bartilmaameedka qaraxa maanta ka dhaca muqdisho dhanka kalena meelaan sidaas uga sii fogeyn bartamaha magaalada isgoyska lambarafar waxaa ka dhacda rasaas wakhyaale kasoo gaarsay dad shacaba qof haweeney ah ayaa dhaawac soo gaara taasoo loola cararay mid ka mida goobaha caafimaad ciidamada booliska soomaaliya ayaa kuraad joogay cidda rasaasta furtay waxaana la sheegay gaari kuwa raaxada ah iyo gaari ciidanka booliisku ay lahaayeen inay isku risaaseeyeen meelaan sidaas uga sii fogeyn isgoyska lambar afar kuwaasoo ciidanka amnigu ay daba joogeen dhanka kalena saraakiil ka tirsan kuwa amniga ayaa maanta gaaray gudaha suuqa weyn ee bakaaraha iyagoo fara ganacsatadun ay dib u furaan goobahooda ganacsi oo dhowrkii maalmoode lasoo dhaafa xirnaa laga soo bilaabo maalintii arbacada ganacsatada kuwooda ugu waaweyn ayaa albaabada isku dhifta goobihii ganacsiga ku yaala suuqa iyadoo ganacsatadu ay sheegeen in culays ay kala kulmayaan lacago ay ka dalbeen ururka daacish inkastoo aysan warbaahinta si toosa ula hadlin saraakiisha ammaanka ayaa sheegay inay xaqiijin doonaan ammaanka suuqoo markii horebay gacanta ku hayeen ciidamo ka tirsan kuwa amniga oo hay-adda nise hoos yimaada sidoo kale saraakiisha kuwa booliiska ayaa khusay inay hadda xoojin doonaan ammaanka suuqa weyne bakaaraha waxaana ganacsatada la faray inay dib u howlgeliyaan goobahooda ganacsi ganacsatadu ma aysan la hadlin warbaahinta waxayse sheegeen inay jiraan culaysyo ka imaanaya ururka daacish oo ka dalbay dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay in lacaga ay dhiibaan taasoo la sheegay in markii dambe ay soo dadejisay in ganacsatadu albaabada iskugu dhifteen goobahooda ganacsiga ku yaala suuqa weyn ee bakaaraha dhowr maalin ka horna gudaha suuqa qarax lagu xira gaari ayaa ka dhacay taasoo lahayd mid ka mid a shirkadaha ganacsiga ku yaala suuqa bakaaraha cabdulqaadir okey v o a muqdisho